waxaa waaye maxamed cumar waxaan u xil saarannahay h i v s t i wax la dhaho garissa county marka maanta waxaan isku imaanay inaan u dabaaldegno world aids day waa maalin adduunka oo dhan laga dabaaldego marka xafladdanna waxaan ku qabanay garissa university waxaana ugu qabanay ah, dadka dhallinyarada ayaa h i v aids u badan Garis- eh, garissa county iyo waddanka oo dhanba dadka ayaa dhiigooda kulul yahay dadkaas ayaa xoog leh marka dhallinyarada ah, waxay aad u- eh, uga dhacaya hal- eh, dhinacooda new h i v infections iyo cudurrada kaleba oo xagga galmada ku yimaada marka maanta waxaan samaynay jaamacaddan ku qabanay wacyigelin baan u samaynay marka waxaan leenahay cudurka h i v ragaar saddaannahay wuu jira waxaa la rahaa h i v-ga inaan kuwa daawada qaadanna ay daawadooda wataan sida dadka kale u noolaadaan cudur dambe oo cusubna uu dadka ku dhicin sanadka boqolkiiba eh, soddon ayaa h i v cusub dadka ku dhaca marka county ahaan waa countiyaha oo waxaan nahay hadda intii laga aamusay oo shaqooyin badan oo xagga h i v -ga ma qabanno Een, waxaa yeelahayaana h i v -ga hay-adaha badi waxay aadaan meeluhu u badan yahay sidaa darteed eh, infectionka annaga cusub aad uu u soo kacayaa marka waxaan rabnaa wacyigelinta meel walba in laga sameeyo culimmada sameeyaan een, me- mediaga ay sameeyaan dhakhaatiirta ay sameeyaan marka inay shaqa nin walbo ayaa leh shaqada h i v waa shaqa community ka socoto arrintan een, social mediaga ayadana way waxyaale ku daraysaa daawooyinkan xunun oo dhallinyarada isticmaalaysa ayadana way keenaysaa marka waxyaalo badan oo sabaa jiraa marka dadka waxaan ku wacyigelinaa dhakhaatiir haddaan nahay inay howlaan h i v-ga laga hadlo meel walbo la joogo dhallinyaradana in laga ilaaliyo cudurka h i v waxa 100 h i v lagu ilaalinayo waa in H- xagga galmada 100 abstinence wax la dhaho laga joogo marka dadka saasaan ku wacyigelinayna maamooyinkan waxaan leenahay isbitaallada ha imaadaan ayadana maamooyinka cudurka qabaan inay ilmaha u gudbiyaan bay halis u tahay marka waxaan rabnaa maamooyinka isbitaallada inay ku dhalaan anc clinics ay imaadaan sidan ayagana oo la soconno baaritaankana waa meeshuu ka bilowda h i v-ga qofka suuraddiisa laguma garan karo suu egyahay laguma garan karo diintiisa laguma garan karo marka h i v inuu ruux qabo waxaa lagu ogaan karaa uun inuu isbaaro marka dadku waxaan ku wacyigelinaynaa inay isbaaraan reer gaaris cudurkana ay ogaadaan inuu jiro inayna wax nagala qalabtaan marka annaga cudurkanayto waxaan ku jirnaa kauntiyaha maarata hooseeyo oo 0.19 baan nahay laakiin dadka waa dadka isbitaallada imaado oo isbaaray dad fara badan oo waxaa jira kauntiyo kale daawooyin ka qaataan oo halkan eh, t- takoor dartii oo u guuray oo iyo cabsi iyo dadka maarata ay la noolaan waayeen marka waxaan filaynaa inay intaa ka badan tahay intaa hadda annaga aan hayno tiro ahaan waa kun iyo siddeed boqol iyo sagaashan iyo shan laakiin dad badanoo waxaa jira meelo kauntiyo kale daawooyin ka qaadanayan kuwo kaloo badanoo aan is ogeynna waa jiraan marka sidaa darteed eh, cudurkan kauntiyanadan waa jira muslimiinta ah iyo dadka soomaalida iyo xoola dhaqatada cudurkan waa jira waxaan rabnaa dadka inuu ka tegid iska ilaaliyaan cudurka h i v-ga boqolkiiba siddeetan xagga galmadu ku imaadaa marka waxaan rabnaa inay arrimahan hadda dhacayaan oo dhaqan xumadaana qabi jirin iyo cudurradan bateen iyo dhallinyaradan anaga waxyaalahaas oo dhan inaan ka hadalno oo mashruuc walbo iyo meel walba aan joogno xaflad walba aan joogno inaan sheegno waa muhiim sidaa darteed ma cudurkan inta ku yaraan karnaa